asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waadin salaamaya dhammaantiin waana ku mahadsantihiin soo dhoweynta madaxda iyo iyo dadka reer boosaasood halkaana idinkaga tegey laba beri ka hor waxaan maleynayaa waa maalinta saddexaadoo baan soo laabtay dabcan halkaas waxaa ka jiray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya looga arinsanayey waxyaabo badan oo khuseeya mustaqbalka soomaaliya iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeed dabcan haddii meela isugu tagaana dabcan wax badan oo kale ayaa ka dhasha isutagi aan meeshaa tagnay dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay dabeedna wixii taagnaa iyo shidada magaalada gaalkacyood in laga wada hadlo dabcan wixii ka soo baxayna wada hadalkaas waad aragteen oo murtiyeedkii ka soo baxay abudabey ayuu ahaa ahayd in xabad joojin la sameeyo dadku ay magaalada ku soo laabtaan wixii dee xasaasiyad iyo kala fogaansho soomaliya dhalinkana laga fogaado dabadeedna la dhammaystiro oo si dhibtaasi aysan mar dambe usoo laalaabanin laga wada hadlo puntland dee mar walba iyadu dhib ma wadin duulaan ma ahayn mar walbana waxay raadinaysay maslaxad soomaaliyeed iyo nabadgelyo iyo daris wanaag intii ayaa haddana ka go-an waan rajeynayaa in shidadaasi ay insha allahu ay dhammaato xal waaran laga gaaro haddii ilaha yidhaahdo aad iyo aad baan u rajeynayaa dhanka kale waxaan rabaa anoo fursaddan ka faidaysanay inaan ka jawaabo waxaan ujeeda nin xildhibaan aho idaacadaha taagnaay oo ka qilqilinaya oo war aan sax ahayn ka sii daynayay iyo dokumentiya beena lacag baa puntland dowladda federaalku siisay iyo waa la dhuusaday iyo de dowladda federaalka way joogtaa inay ka jawaabtaa la rabaa ciddii ay siisay iyo goortay bixisay iyo akawnka ay ku shubtay iyo iyadaa laga rabaa waa ay joogaan jawaabbaa kolley aan ka doonaynaa haddii warkaasi ay dokumenti ay leeyihiin lagu qoray laakiin annagu waxaan caddaynaynaa waxa anagu mucaawanaa iyo wax dhaqaalaho dowladda federaalka puntland ka soo gaaray inaba la-ekaatima ay jiraan ciddii caddayn haysaana waxa la rabaa inay ka jawaabto dowladda federaalka wasaarada maaliyaed bay leedahay bangiyo dhexay leedahay xisaabiyo guud bay leedahay hanti dhowrayaal bay leedahay marka jawaab cad baa la rabaa inay ka bixiyaan hadday igu qorteen warkaas laakiin is u malayn mayo warkaas inuu warjira yahay marka laakiin mas-uuliyad darra weeye inta meel la iso istaago in been la daldalo dadka la jaha wareeriyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin guuriya khayr baa idin rajeynaya arrinta ku saabsan qandala dabcan waataan sheegay daacish puntlandna ma joogayso qandalana ma haysanayso awooday ku joogtay mida ku haysata midna ma ay laha waana laga howlgelayaa insha allah wakhtigooduna waa un maalin iyo dhowr kooban bay joogi karaan hadday u bataan insha allah dee la yidhaahdo dadkana wixii dhib ay ka soo gaarta arrinta iyadaahi dabcan dowladda way ka howlgalaysaa wixii mucaawinaana way gaarsiinaysaa shacabka puntland meela joogaanna waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo midnimo nabadgelooda inay xagsadaan dalkooda ay difaacaan horumarkana ka shaqeeyaan aad aad baad mahadsantihiin